بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن كل حجني قصة يوسف عليه السلام عشر كانوا عشر كلا بلا تناد وحنا هل كان كبلا بنيسا المرحلة الثانية المرحلة الثالثة مرحلة دي صدحاد waynu u bixinay marxalat alcizi waltamkiin ama marxalat alcizi washaraf nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam laba marxaladood baynu ka soo baxnay marxaladii koowaad waxay ahayd marxalat dacfi markii dhibaatada loo geystay oo walaalihii dhibaatada u geysteen marxaladii labaadna waxay ahayd marxalat limtixaan oo gabadhii gurigeeda kusoo korisay imra'atul casiis ay dhibaatada u geysatay oo xabsi galay dhib badan uu soo maray aakhirkii waxaynu ku gebagabaynay inuu yuusuf calayhi salaam ay caddaatay baraa'adiisii oo uu noqday baraa'atu dhimma wax dembiya iyo wax khalada midna uusan lahayn halkaa markii aynu markaa marxaladda halkaas aynu ku dhammaynay gabadhiina ay qiratay inay iyadu khaladka lahayd alaana xasxas alxaq ana raawadtuhu can nafsii wa inahu la min asaadiqiin halkaas ayaynu ku gebagabeynay marxaladii labaad marxaladii salaad baa halkan marxaladii saddexaad baa marka halkan ka bilaabanaysa qodobaynu marka u qeybeynaa iyadana ilaa iyo labayo labaatan qodob marka waynu israac raacinaynaa wixii yaryar oo qodobada yaryar waa israacinayna qodobkan casharkan waxaanu kaga hadlaynaa qodobka koowaad iyo qodobka labaad waxa weeye qodobka koowaad wuxuu noqonayaa yuusuf calayhi salaam waxa weeye duu makaanatin cinda almelik yuusuf oo noqday makaana iyo waxa weeye sharaf iyo wanaag gaaray oo boqorkii uu ka dhigay casiizu misr oo waxa weeye wasaaraddii dhammayd oo maaliyadda gacanta loo geliyey qodobka labaadna wuxuu noqonayaa qodobka ku xigo aqwaal alculamaa fii macnaa qowlihi tacaala wakadalika makanna liyuusufa fi lard yatabawa'u minha xaytu yashaa oo suldaan intuu noqday meeshuu doonaba degayo marka aayadahaasaynu israacinaynaa allah waxa uu yidhi subxaanah wa tacaala wa qaala almeliku i'tuunii bihi astakhlisu linafsii laba jeer buu ninka meligu dalbay in yuusuf loo keeno markii hore waatuu yidhi ii keena markii loo diray oo ninkii loo diray u tegayna waatuu soo celiyey yuusuf oo yidhi xabsiga ka biximayo ilaa baraa'adaydu ay caddaato hadda markuu beri noqday oo uu boqorkii ogaaday ninkaa wax damiinusan lahayn ayuu wuxuu yidhi ituunii bih wa qaala almeliku ituunii bih astakhlishu linafsii naftaydaan u gaar yeelayaaye ii keena buu yidhi istikhlaasku waxa weeye dalab alkhuluus min shawaa'ib sharika macnaha cidna ila wadaagi mayso yuusuf anu ii noqonayaa khaas ee la taliyahayga ee aan aaminsanahay oo khaaskaabuu ii noqonayaa weeye cid kalaba oo dambe oo waxa weye yuusuf shaqo kule ma jirto shala hadduu ahaa waxa weeye nin la leeyahay oo addoon laga dhigtay maanta isagoo xor ah ayuu wuxuu noqonayaa duu makaanatin sharaf iyo wanaag oo dhan u dhammaystirayaa buu noqonayaa oo masar uu ku noqonaya astakhlisu linafsii yuusuf marka waa la soo saaray oo waxaa laga soo saaray xabsigii wuu soo tegey boqorkii baa loo keenay waa wada hadleen markaa waa wada hadleen allah waxauu yidhi falamaa kallamahu qaala innaka alyawma ladaynaa makiinun amiin falamaa kallamahu laba tafsiir baa ku jira oo marna faacilka waxaa laga dhigaa boqorka marna faacilka waxaa laga dhigaa waxa weeye yuusuf marka haddaynu ku hormarno tan boqorka maadaama hadalka uu watay uu yiri itunii bihi astakhlisu linafsi ayuu waxa weye falamaa kallamahu ay falamaa kallama markii uu la hadlay boqorkii hu oo damiirka laga dhigo yuusuf oo mafcuulka waxa weye yuusuf markuu la hadlay qaala ayuu boqorkii waxa uu yidhi oo hadalkoodii dhex maray oo layswaraystay ayuu qaala waxa uu yidhi boqorkii innaka adigu alyowma maat innaka alyowma maanta ladaynaa agtayada waxaa tahay makiinun ay duu makaanatin waa atamkiin wax walba mid gacanta loo geliyaa tahay amiinun la aaminay oo aaminah macnaha dowladnimadii iyo maamulkii ile waxaa la rabaa in loo diyaar garoobo toddobadii sano oo barwaaqada ahayd iyo toddobadii ka dambayso abaara marka riyadii uu boqorku ku riyoodayna yuusuf baa fasiray idan sharaf iyo wanaag buu agtiisa ka leeyahay idan wuxuu leeyahay marka waxaan rabaa maanta agteeda waxaan kuu ballan qaadayaa inaad tahay duu makaanatin ay macnaha nin la makansiiyey maamulkii oo dhan oo adigaa wax walba maamulaya haa amiinun la aaminay oo aamina oo lagu kalsoon yahay ayaata taas waa markii la maro tafsiirka inuu yahay boqorka ninka hadlaya waxaa kaloo jira culamada qaar waxay dhahaan falamaa kallamahu ay falamaa kallama yuusuf hu ay boqorkii uu la hadlay oo arrintiisi uga sheekeeyey oo la isfahmay oo la iswaraystay ayaa qaala almeliku marka mar walba intaa dambe meligaa leh laakiin falamaa kallamahu yaa hadlay ayaa marna boqorka laga dhigaa marna waxaa laga dhigaa yuusuf labadabana waa waa macno saxiixa waay oo waa wada hadleen qaala innaka alyawma ladaynaa makiinun amiin marka qaaladu waa boqorkii waay boqorkii baa waxa uu yidhi innaka alyawma maantadaan la joogo ladaynaa agteeda waxaa tahay makiinun idu makaanatin amiinun la aaminay oo aamina oo lagu kalsoon yahay baata taladaada la qaadanayaa waxa weye saad wax u maamushid oo dhan baa raalli lagaaga yahay adaa gacanta lagu gelinayaa weeye ha waxay leeyihiin marka culummadu ay soo guurinayaan taariikhda sida ibnu isxaaq iyo ay taarikhu keenayaan ibnu kathiir iyo waxay leeyihiin intuu xarigga xabsiga ku jiray ayuu waxaa dhintay ninkii casiisu misr oo sulaykho qabay oo soo koriyey ayaa dhintay baa layidhi waa taariikh weeye mujarada ee ma aha xadiid iyo aayad marka yuusuf boqorkii markuu sidaa yiri oo wax walba u dhiibay ayuu waxa uu boqorkii sameeyey baa layidhi inuu yiri shagadiisii qabo oo wasiirkii maaliyadoo dhan ayaa loo dhiibayaa waxayna leeyihiin markuu qabtayna gabadhiina isagaa guursaday oo qasrigii iyo gurigii shala uu ku soo koray oo uu addoonka ka ahaa maanta isagii ayaa ka ah waxa weeye mas-uul oo waxa weeye zaciim ka ah oo waxa weeye casiisu misr isagaa noqday gabadhina waa islaamtay bay leeyihiin carruurna waa u dhashay qaar waxay leeyihiin boqorka laftigiisii waa islaamay oo dacwadiibuu gaarsiiyey walcilmu cinda allah oo halkaasaa islaamnimadiiba ka bilaabatay oo dadkii masar in badan baa islaamtay ayay leeyihiin oo tilmaamayaan waa taariikh weeye mujarada walcilmu cinda allah marka innaka alyowma ladaynaa makiinun amiin buu yidhi markaasaa nabiyullaahi yuusuf hadlay qaala ijcal lii khasaa'ina alardi innii xafiidun caliim wuxuu yidhi qaala ay yuusuf ijcalnii waxaad iga yeeshaa khasaa'inu alardi ay khasaa'inta waa maaliyadda weeye maaliyadda ninka gacanta ku haya oo maamulaya si aan uga badbaadiyo dadka toddobadaa sanoo abaarta ah oo hadda kayd iyo wanaag u sameeyo oo cadaalad loo helo oo dadkii la simo haddee maamulkaas aan aan maamulo sababtu waxa weye haddii qof kale maamulayo aniga wixii maka ma ka gudbin kara dadkii toddobadii sano abaarta ahayd marka ijcal lii calaa khasaa'ini alardi khasaa'intu waa kaydka iyo maalka iyo waxa soo baxaya iyo wax walba oo dhaqaalaha ah waa wasiirka maaliyadda oo kale booskaana waxaa hayay bay leeyihiin ninkii hore oo casiiso misr oo soo koriyey ayaa gacanta ku hayey Mm. marka halkaa yidhi innii anigu xafiidun mid xifdiyayaanahay oo garanaya qaabka loo xifdiyo oo loo kala maamulo caliimun cilmi u leh macnaha aamin baan oo waxaan waa xifdiyaya oo kuma tigre falayo oo anigu ma qaadanayo dadkaan u xifdinayaa oo u dhaqaalaynayaa oo gaarsiinayaa cadaalad baan samaynayaa caliimun cilmina waa u leeyahay tadbiirka iyo sida loo kala dabarayo loo maamulayna waan garanayaa markaasuu faraha ka saaray baa la yidhi oo u dhiibay oo makansiiyey markaasuu yuusuf wuxuu u diyaar garoobay toddobadii sano oo barwaaqada ahayd wax alla wixii soo baxa oo waxa weeye la beeray in la kaydiyo ilaa wixii yaraa oo la cunaya mooye si toddobada sanoo dambe looga gudbo ayuu u diyaariyey oo u qaabeeyey tadbiir iyo wuxuu la yimid waxa weye nidaamkii lagu maamuli lahaa halkan marka laba masaloo yaryar baa ku jirta masalada koowaad waxa weeye oo aayaddan qaala ijcal lii calaa khazaa'in alardi waxaa la yidhaahdaa in badan ayaa masallatulqadam baa la yidhaahdaayo dadka in badan ayaa si khalada u deliishada oo dad badan oo xukun doonaya oo wadaaddo iyo xukun raadinaya ayaa aayaddan deliishada waxay yidhaahdaan yuusuf wuxuu dalbaday xukun marka laa ba'sa bihi in xukunka la dalbado wax dhibaataa male ayay yidhaahdaan laakiin culummadu waa caddeeno waxay yidhaahdeen yuusuf xukun jacayl uma dalban naftiisana uma dalban inuu ummaddaa dhibaatada ka badbaadiyo oo maamulo ayuu waxa weeye arrintaa u dalbaday wuxuuna caddeeyey inuu arrintaa ka bixi karo oo yahay nin aamina oo xifdiyaya haddana cilmi u leh haddaba innaga maynoo bannaan tahay inaynu xukun dalbanno hal mar bay bannaan tahay badhen culummadu qofkii sidaasoo kale ummadda dhibaato ka badbaadinaya oo cadaalad samaynaya oo ilaahay ka baqaya oo aan cid kale oo markaa meeshaa ku habboon ayna jirin inuu markaa yidhaahdo war dhibtaan anaa ummadda ka saaraya laa ba'sa biix dhibaataa male laakiin inuu qofku inta aayaddan u deliishado isagu waxa weeye wixii hadhow dam ka siiyo maya bay yidhahdeen culammada qaarna waxay yidhaahdeen aayaddaani waa sharcu man qablana oo waxa weeye nabiyullaahi yuusuf waa u bannaanayd laakiin innaga inooma bannaana inaan xukun dalbanno waxayna u deliishadeen axaadiidta nabiga calayhi salaatu wassalaam xadiidkii imaamu albukhaari iyo wariyeen imaamu muslim iyo cabdiraxmaan ibna samura nabigu wuxuu ku yidhi yaa cabdiraxmaan ibna samura laa tas'al alimaara xukum ha weydiisanin fa innaka in ucdiitahaa bikayri mas'alatin haddii lagugu siiya adoon weydiisan ucinta caleyha waa lagugu caawinaya ilaahay baa kugu caawinaya oo waa lagugu ceeb asturaya wa in ucdiitaha haddii lagu siiyo can mas'alatin wukilta ilayha waa lagu tala saaranayaa ilaahay kugu caawin mayo wey idan marka ha weydiisanin imaano bannaanka ka mar sidoo kale xadiidkii can abidar alkhafaari oo imaamu muslim wariyey abudari wuxuu leeyahy nebigaan u yimid calayhi salaatu wassalaam markaasaa waxaan ku yidhi yaa rasuul allah alaa tastacmilu alaa tastacmiluni miyaadan meel ii dhiibaynin oo wuxuun aadan maamul ii dhiibayn markaasuu nebigu fa daraba biyadihi gacantiisa ayuu wuxuu ku dharbaaxay oo saaray calaa mankibii garabkayga fa qaala wuxuu igu yidhi yaa abadar innaka daciifun xataa nin daciifa waxa weeye ayaa tahay wa innahaa ammaana waana arrintaanina waa arrin culus weeye arrin culus weeye wasatakuunu aakhirana waxay noqonaysaa xasratan wa nadaama marka waxay noqonaysaa aakhirana dhib iyo eh, mashaakil iyo shallaytan baa laga qaadaya ilaa man akhadahaa bixaqihaa qof xaqeeda ku qaatay wa addaaha markaa xaqeedii ku gutay mooye marka adiguna nin miskiinaad tahay markaa ha gelin oo ha qaadanin waxa weye xukum ha raadinin taas ayuu nebigu ku booriyey sidoo kale xadiidkii kale nebiga can abi hurayrata radiallahu canhu bukhaari iyo muslim iyo wariyeen wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeye imaarada markii uu ka hadlayey qofka imaaradan maanta ku dadaalaya oo waxa weye u kala ordaya innakum taxrisuuna waad ku dadaalaysaan alimaara wa satakunu nadaamatan yowma alqiyaama aakhirana waxay noqon doontaa nadaama iyo shalaytan sidoo kale bukhaari iyo muslim waxay warinayaan can abi muusa alashcari ayaa wuxuu yidhi laba nin oo qaraabadeeda ilmo adeeryihiin bay soo raaceen saddexdeedaasaanu nebiga u nimida u soo gallay markaasaa mid iyagii ka mida waxa uu ku yidhi rasuulka ilaahayow meel madax iiga dhig xukunka ilaahay kuu dhiibay anna meel madax iiga dhig kii kalena sidoo kale markaasuu nebigu dhaarto wuxuu yidhi wa innaa wallaahi laa nuwalli haada alamr man saalahaa aw xarasa calayha uma dhiibayno waxa weeye mid u dadaalaya ama weydiistay uma dhiibayno oo waxa weeye arrintaa waa diida nebiga calayhi salatusalaam marka qofka muslimkaa waxaa la rabaa inuu waxaa bannaanka ka maro waayo hadda maanta waynu u jeednaa dadkii in badan oo waxa weeye shala wadaadda ahaa oo lahaa maaragtay islaax baan raadinaynaa oo waxa weeye xukumka iyo siyaasadda dhex galay ayaa maanta wada insilaakhay oo waxay ku dhacday inay diintoodii ay noqotay waxa weeye khasaaro oo marka ay dhex galeen wax aan bannaanaynba mathalan hadda maanta wacyiga aan joogno waxaynu maraynaa zaman adduunkii oo dhan waxa weeye dimuqraadiya laga dhaadhiciyey oo meel walba baarlamaan iyo waxa weeye majaalisu tashriic iyo waxa weeye tartan iyo orod iyo waxa weye lagu jiro rag iyo dumarba ayaa maanta la maraya heerka loo ordayo ta lacag lagu bixiyo oo laaluush lagu bixiyo qof walba inuu xukun qabto ayuu laaluush iyo lacag ku bixinaya idan heerka noocaasa ninka u daliishada marka aayaddan waa khaldan yahay waayo nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam uma sacyiin oo uma dadaalin in xukum loo dhiibo uma doonan oo xukumkii uma dalbin inuu waxa weeye isagu waxa weeye uu xoolo ka dhigto diintiisii iyo caqiidadiisiina ma ay saamayn bal isagii ayaa saameeyey oo ilaa ay yidhaahdeen culummadu macnaha xataa boqorkii baa islaamay oo dadkii masar baa islaamay oo diintiibuu gaarsiiyey ile waa nebi ilaahay soo diraye idan xaggee marka maanta aawey ninbaad arkaysaa dhallinyaraha oo koranaya wadaad baan ahay oo sunnihii ka muuqdo oo baarlamaanka gelaya dhex taagan oo baarlamankana aad gashay horta muxuu yahay ma isweydiis waa majlisu tashriic ma aha shuura ma aha waxa weeye qawaaniin iyo qodobo iyo dimuqraadiye iyo dastuur laga keenay gaalo ayaa meeshaan cod loo qaadaya wax xaaraamaa lasoo hordhigayaa markaasaa leeyahay yaha loo codeeyo maxaad ka qaban kartaa hadhowna codkii waa lagaa batay weeye kama hadli karin waa lagaa bata waxaan xaaraamtaa ha la xalaaleeyo waxa weeye cod baa loo qaadaya hadhowna marka waa lagaa batay maxaa ka qaban kardhaa waxba idan marka waa ihaane aad diintaadii ku cayaaraysid haye wasiir baa lagaa dhigay golihii wasiiradaa shiraya waxa weeye wixii baa laga doodayaa markaasaad leedaha war waxaan waa xaaraam diinta maya cod baa loo qaadayaa baa lagu leeyay haa nasiibkaa haddii codku kuu bato cod baa loo qaadaya haye kii marka daalimka ahaa oo diinta la dagaalamaya adigu adna hal cod baad leedahay isaguna cod buu leeyahay wax aad marka ku kala bedelantihiin ma jirto waxna kama qaban kartid hadha waa u hoggaansamaysaa marka waayo adigaa doontay idan marka isku shaqa ma aha aayaddan looma deliishan karaa waxaasoo dhan marka meesha ay culummadu saasay u caddeeyeen imaam ibni kathiir waxa weye sheekh naasir الsicdi kulli aimadu markay fasirayaan waxay leeyihiin inamaa dalaba wuxuu dalbay yuusuf alimaarata imaaradan u dalbay inuu xukunkaa qabto limasaalixi innaas dadka maslaxadooda laa linafsihi naftiisa uma qaban waayo isagu dee wax maslaxada uguma jirto waxa weeye ummaddii inuu abaartaa ka saaro ayuu yuusuf xukunkaa u qabtay oo haddii nin kale loo dhiibi lahaa hadda yuusuf eh, ma maamuli karo oo kama saari kara markaa dadkii dhibaatadii iyo mashaakilkii laga baqayey oo riyadii uu ku fasiray haddee dadkii kama bixi karo waayo boqorkuna wuxuu yuusuf xabsiga uga soo saaray in toddobadaa sano oo dhibaatadaa uu dadka ka gudbiyo idan marka yuusuf xukun ma doonan bal salafkeennii salafu saalix saxaabadii iyo a'immadii iyo waxa weye salafu saalix xukunka waa diidi jireen rag badan baa inta loo soo bandhigay inay qaadi noqdaan in waxa weye amiir laga dhigo wada diiday oo waxa weye ka cararay idan markaa qofka muslimkaa diintiisa inuu la fakado oo diintiisa ku dheganaado ayaa la rabaa ee ma aha inuu maaragtay xukum raadiyo marka waxay odhanayaan ishkaal bay soo aroorinayaan waxay leeyihiin haddaa dadkii xumaa haddii dadka loo daayo yaa dadkii islaaxinaya ma rabtaa inaa wax islaaxisid naseexada ku dadaal oo waxa weeye xadiidkii imaamu muslim ku dhaqan wa an tanaasaxuu man wallaahu allaahu amrakum in allaha yardaa lakum halaathan saddex buu ilaah idinkaga raali noqday an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay-a inaad ilaahay caabudaan oo idin shirki u samaynin wa an tactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu inaad diintaa ilaahay ku walaalowdaan oo idinku kala tegin wa an tanaasaxuu man wallaahu laa amrakum u naseexee qofkan xukumkaaya oo ilaahay ka baqdheh oo naasix u noqo xoolaha ka doonanin laakiin wanaagga iyo naseexada inaad u geysid isku day intaa keliya ayaa adiga kugu filan amaa dadkana waxa weeye munkarkana ka nahyi wanaaggana far oo dacwada addacwa ilallaah ayaa dadka lagu islaaxiyaaye xukum keliya laguma islaaxiyo idan marka khulaasatul qowl xoogaa qodobka nagu dheeraaday waxaan rabnay inaan qodobka kale ku darno laakiin gaar baan ka kala dhigaynaa insha allah waxaa markaa lagu islaaxin karaa dadka oo wanaagga lagu gaari karaa itibaacu rasuulillaahi sala allahu calay wasalam nebigu wakaa inoo diiday marka aayadduna haddii ay tahay sideedaba ee ummaddii inaga horreysay marka sharcigii yuusuf yuusuf waa nebi sharci baa ilaahay ku soo dejiyey waa waa u bannaanayd isaga waxyi baana ku socda innaga yaa inoo banneeyey weye nebigu wakaa inoo diidaye oo laa tas'alu limaara ina ina dhahayee waxa weye yaa inoo banneeyey weye marka selafkiina saasay ahaayeen abubakar maalintuu qabanayey isagu ma doonan ma dalban dad saxaabadii o dhan baa ku ijmaacdo u gartay cumar maalintuu qabanayey isagu ma doonan abubakar baa u gartay muslimiintiina waa ku raaceen cuthmaan ma doonan waa tii shuurada la galay oo u garteen cali ma doonan idan marka haddaad aragtid qof xukum raadinaya waa qof adduunye raadinaya ilaa haddii kale qofku bannaankiisu mari lahaa oo wuu iska ilaalin lahaa taas ayay tahay sida xaqiiqada marka calaa kulli xaal khulaasatul qowl qodobkan waxaa inooga caddaaday boqorkii markii loo keenay yuusuf oo ay wada hadleen wuxuu u caddeeyey innaka alyowma ladaynaa makiinun amiin waxaa tahay nin sharaf leh duu makaanatin aamiina oo la aaminay oo lagu kalsoon yahay oo wax walba ay macnaha sirtii dowladda maamulkii dowladda wax walba ee wuxuu noqonayaa almustashaar ninka lala tashado oo boqorku la tashado ayaa laga dhigay kabacdu markaas yuusuf waxa uu yidhi si marka dadkii dhibtan looga saaro ijcal lii calaa khasaa'ini alard macnaha ii dhiib booskii casiiska oo waxa weeye dadkii si aan u maamulo oo abaarta iyo dhibaatada uga saaro maamulkii gacanta ii geli waa loo geliyey markaa fartuu ka saaray wuxuu kaloo tilmaamay innii xafiidun caliim waa masalada labaad waxay yidhaahdeen culummadu qofku ammaan miyaa meeshaani yuusuf miyuu is ammaanay oo madxi miyaa ku jira wuxuu yidhahdaa ibnu kathiir madaxa nafsahu naftiisii ayuu ammaanay oo wuxuu ku almaanay inuu yahay xafiidun mid wax ilaalinaya caliimun cilmi badan marka waxay yidhaahdeen laa ba'sa bihi bay yidhahdeen culammadu taasoo kale dhib ma leh waayo qofka caalimka ah oo aaminka ah haddii aan la garanayn dadkan waa gaala ma garanayaan ninkan marka inuu isku caddeeyo oo yidhaahdo war anugu nin aaminaan ahay nin waxa weeye cilmi le baan ahay dhibtaa waxaan garanayaa sidaan idkaga saari lahaa laa ba'sa bihi bay dhaheen wax dhibaataa ma leh oo waxa weeye macnuhu qofka ammaantu waxay xun tahay markuu qofku wax ku raadinaya adduunyo laakiin hadda yuusuf adduunyo ku raadin mayo ee wuxuu doonayaa inuu u caddeeyo boqorkii macnaha hawshaan inuu ka bixi karo ha waan ka bixi karaa hawshaan eh, limaslaxati annaas si dadka dhibaatada looga gudbiyo cilmi baana u leeyahay iyo tadbiirkaan garanayaa ee hawshaa ii dhiib sidaa ayuu dalbaday waana u dhiibay markaas ayuu yuusuf hawshii gudagalay qaybt- eh, qodobka dambe gaar baan ka dhigaynaa insha allah sida marka uu yuusuf ilaahay dhulkii oo dhan u makan siiyey walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin